wasiirka arrimaha dibadda ee norway sbin ertid ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay ka shaqayso hannaanka labada dowladood iyadoo arrintan ay soo dhoweeyeen maamulka falastiiniyiintu islamarkaana israa'iil ay muujisay inaanay jirin calaamada oo ay si togan ugala macaamilayso arrintan ra-iisul wasaaraha sbain bedro sanchez ayaa isaguna maanta sheegay in aqoonsiga dowladda falastiin ay yeelato ujeeddadeedu ay tahay in wax lagu biiriyo sidii loo gaari lahaa nabad ka dhex dhalata israa'iil iyo falastiin dalalkan sbain norway iyo weliba airelan ayaa toddobaadkii hore shaaciyey rabitaankoogan ah inay falastiin u aqoonsadaan dowlad madax bannaan iyadoo israa'iilna ay toddobaadkii hore kaga jawaabtay inay ku tilmaantay tallaabadaasi mid hadiyad u ah xamaas islamarkaana dib ugu yeedhatay danjirayaasheedii u joogay saddexdaasi waddana si ay arrintan uga soo horjeestaan wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa maanta xusay in dowladda sbain ay si qaldan uga qayb tahay kicinta xasuuq ka dhana yuhuudda iyo weliba dembiyo dagaal calanka falastiiniyiinta ayaa laga taagay bannaanka xarunta baarlamaanka airelan ee magaalada dublin halkaasoo ay ku kulmeen baarlamaanka dalkaasi airelan dowladaha waaweyn ee galbeedka ayaan midkoodna aqoonsan iyadoo ay in ka badan saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaan dowladaha qaramada midoobeyna aanay falastiina dowlad ahaan u aqoonsan go-aankan ayaa imanaya kadib ku dhowaada toddoba bilood markii ururka xamaas ay weerar ku qaadeen israa'iil toddobadii bishii oktoobar halkaasoo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof islamarkaana maxaabiis ahaan ay ururka u kaxaysteen ilaa iyo laba boqol iyo konton qof oo kale taasoo keentay in israa'iilna ay weerar qaado sidoo kale in ka badan lix iyo soddon kun oo qof oo falastiiniyiina ayaa ku dhintay gulufkaasi israa'iil sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay qasax